waxaa soo muuqanaya saameynta dhinaca bini'aadamnimada ee ka dhalatay fatahaadda uu webiga shabeelle ku sameeyey magaalada beledweyne waxaa jira qoysas isugu tegay xaafadaha magaalada meelo taagag ah laakiin biyaha oo dhinacyada ka maray muddo laba toddobaad ka badan waxa ay ku wajahayaan xaalad go'doon ah deriya xasan xeebey deriya cagool waxa uu ka mid yahay tiro dad ah oo xaalad adag ku wajahaya xaafadda buundaweyn afarta koono biyaha ay naga jiraan meelan u baxnana aan lahayn go'toonna aan nahay waxa ilmihii ay kaneeca naaga galaan iyo waxay hugsadaan iyo jawaan wax aan ku xidhanno aanan haysanin ou ilaahay og yahay halkaas baan joognaa cuuryaanaa joogo ilmaa joogo waayeello socon karnaa joogo wax walbaa joogo waxaan codsanaynaa oon ilaahay ka codsanaynaa inadna aragtaasama dadkan walaalaheenna ah oo habeen iyo maalin biyaha dhex socdaan in ay wax noo keenaan baayidana waxaan u baahannahay daawo waxaan u baahannahay raashiin waxaan u baahannahay wax walba in noola keeno oy aan helno oo ilaahay xaggiisa aan ka helno ayaan u baahannahay hadda waa kuwa meeshay taataagan yihiin markay nii arkeen waa nii u farxeen waa soo kala ordeen markay soo istaajiseen magaca meesha waxaa la yidhaahaa beerta duqdaahir ayaa la yidhaah duqaasaa na sii oo yidhi daga saasaa lagu degay xaafadda aan ka soo qaxnay waxaan ka soo baxnay buuliya khub intaan meesha jaagan saqiir iyo kabiir waa u jeediin
maamulka magaalada beledweyne ayaa v o a u xaqiijiyey in dhowaan saddex qof oo ka mid ah qoysaska magaalada ku go'doonsan ay macluul ugu dhinteen sida ay sheegtay duqa magaalada beledweyne nadar tabaax maalin tirada dadka dhinta waa saddex ciyaalah oo afar shan maalin ka hor macluulu dhintay haddana kuwo kaleeta ayaa irdaran sida laga soo dayrinaya xaafadda buundaweyn xaafadda buundaweyn waxay iyada halis ugu jirtaa xataa qofkii haysata wax inay magaalada intay soo aadda ay wax qaadato sababta waxaa u dhexeeyo biyo fara badan oo aysan suurtagal ahayn inay yimaadaan meelihii laga adeeganayo sidaa daraaddeed inkastoo xaafada ay isku mid yihiin khaasatan xaafadda buundaweyn waxaa ku noolaay dad xoogsato ah dad beeraley ah dad xamaalata ah iyo dadka aadka maaragta u tabarta yar walaa xaaladdoodana aadaa looga dayrinaa biyaha meelaha ay tegi jireen meel ka baxsanay tageen dadka qaar waxaa la sheegay in masaajido lagu ururiyey oo dadkii xataa wax u qaban lahay ama gargaar la gaari lahaa ama si maaragta bini'aadanima ugu tegi laha ota xaafadda la degan aysan waxba u qaban karin marka bundaweyn aadaa looga soo dayrinaayo
dhimashada kasokow duqa magaalada beledweyne waxaay sheegtay inaanu jirin wax kaalmo ah oo la gaarsiiyey dadka ku go'doonsan gudaha xaafadaha magaalada beledweyne
wallaahi kamaamul ahaanta biyihii markii ugu horraysay inaan wacyigelin guud samaynay oo dadkii intii ay ka bixi karaan ay ka baxeen laakiin wax ilaa iyo hadda maaragtay la keenay oo aan isleenahay dadkii la gaara waxaan isleeyahay maba jiraan awoodaan u leenahay waa inaan biyaha ka bixinaa ciddii aan bixi karno waxaan haysanaa doomo lagu soo bixiyo laakiin magaalo dhan ama xaafad dhan suurtagal maaha in doomo lagu bixiyo waxay cunaan ma haystaan waxay maaragtay roobka ka dugaashadaan ma haystaan saaka waxaa u jeediin magaaladii inay biyo ku soo ziyaadeen oo meesha aan taagannahay waa santarka magaalada laba maalmood ka hor saan ma ahayn biyaha waxaa u malaysaa marka in biyo tar ah ay yimideen oo ay sii kordhaayaan xaaladda biyaha
maamulka magaalada beledweyne ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu daran ee fatahaadda ka dhashay ay haysato dadka gudaha magaalada ku haray
kuwa go'doonsan oo xaafadaha ku jira xaaladooda culustahay sababtoo dadka bannaanka jiro geeda hoostooda helaan waxbay heli karaan oo maaragtay adeeg ah laakiin dadka gudaha magaalada ku jira khatartooda aaday u badan tahay dadka gudaha iyo dadka magaalada markii laysbarbar dhigo waxaa aad u daran dadka gudaha ku jiro marka waxay u badnaayeen dad xoogsataa walaahi dadka magaalada ku go'doonsan waxaan dhihi lahayn inaan weli ku wadno xaaladahooda inaan ka warhayno la soconno meelaha ay wax maraayaan una sheegno dadka maaragtay muxsiniinta ah dowladda federaalka ah hay-adaha dhammaantood in dadkaas wixii lala soo gaari kara lala soo gaaro ilaa hadda lama caddayn karo sababtoo ah waxaa naloo soo tabiyaa etoobiya biyaha xaalkooda ilaa haddana wax noqosho ah oo weyn oo la sheegi karaa ma jiraan culayska ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa laga dareemay magaalooyinka buulo burte iyo jallaqsi halkaas oo boqolaal qoys ay guryahooda uga barakaceen daadka webiga shabeelle uu ku sameeyey xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne